waxay noogu dhalatay waxaan aada u jeclaa oo aan aada u raadin jiray in cuntooyinka soomaalida aan meelihii dadka aan soomaalida ahayn bal aan baro oo tuso in cuntooyinka ay soomaalidu ay micnihii ay culture ahaan u leeyihiin in ay cuntooyin fiican oo healthy ay yihiin oodkaca waa waxyaalaha oo uniga ah laakiin aysan maaragtay dadka aan soomaalida ahayn inta badan aysan war u haynin waa hilib drya maaragtay saliidda laga ilaalin kara hadii loo baahan yahay oo qaabka adig u karisa ay ku xiran tahay marka waxyaalo lagu darana wax kasta oo lagu darana qaata oo qaadanaya sida aan aan tijaabinay wax kasta oo lagu daro wuu qaadanaya oo hilib buu noqon karaa marka maalin maalmaha kamid a baa dhalinyaro jaamacadda dhigta oo caddaan iyo iyo soomaali isugu jira ay yimaadeen maqaayadda dabeedna diisooyinkii markaan u sheegay iska markaan idhi chicken iyo waxyaala maaragtay iska cunto maraykan bay noqotay marka waan isweydiine waxaan ihi okay cunto kale oo oo soomaaliya oo diisada lagu dari karo ah marka oodkaco halkaasi ka yimi somaali markii ugu horreysay bal aan taregrayn aan nidhi meeshii ay fadhiyeen waxay ku cuneen saddex xabo oo biisa ah iyagoo hal markii hore ugu talagalay hal xaba inay cunaan oo biisa oodkac miya oo biisa oodkaca maxay tahay ujeeddada aad ka leedihiin inaad samaysaan biizo oodkaca lagu sameeyey wallahi ujeeddada oo keliya oo aan ka lahaa waxay ahayd bal inaan wax kale soo kordhiyo oo aysan maaragtay oo aan biisooyinka loogu samaynin maadaama anigu dukaankaygu yahay dee maqaayadeeda ay tahay meelaha soomaalida ay biisada lagu sameeyo bal wax aan ahayn waxaan cuntada maraykanka ee biisada lagu sameeyo mooyaane bal cunto kale oo soomaalida in lagu samayn karo marka ujeeddadu waxay ahayd inay famos noqoto oo maaragtay ilmo yar yar oo badan oo dee ama maraykan ha ku dhasheen ama ku dhasheen oo aysan weligood arag dadka hadda ugu cuntada cunista badan waa dhalinyarada oo ama halkan iyagoo yaryar hala keeno ama ha ku garowgareeyeen ama ha ku dhasheen mid waliba wuxuu xiiseynayaa inuu yidhaahdo inuu maaragtay biisa oodka cuno markuu arko qofku wuxuu leeyahay surprise wuxuu leeyahay o biisa oodkaco ma oodkacood biisa ku samaysaan haa marka anigu ujeedadeedu waxay ahayd inay waxaan infamos noqdaan oo cuntadaana infamos noqoto oo meel kasta oo ama maraykan ha noqoto ama ha noqoto soomaaliya ama anywhere laga isticmaalo oo biisadaasi ay noqoto menu ka mid ah menuyada oo biisooyinka loo isticmaalo hilibka biisada loo isticmaalo sida chickenka iyo beefka iyo waxyaalahaas sidee u arkeen dadweynaha gaar ahaan dadka aan soomaalida ahayn ee aan oodkaca aqoonin
wallahi way soo dhaweeyeen wayna la wayna micnihii waxay yidhaahdeen waa micnihii hilibkan laino hilibka oodkaca markaad bisada ku cunayso wuxuu leeyahay juwin wax la yihahdo oo oo calaalis buu leeyahay inaad cuntadii aad calaaliso oo aad maaragtay u macaan iyo dhanaan iyo wax ku jira uu yeesho ay ay yeelanaysaa marka markay ay ay aan weydiiyey waxaan ku ihi hay see uga hesheen waxay ku dhahdeen ya disan i like the juwin maaragtay qaabka loo juwin maaragtay juwinka hilib aadaan uga helay wey ayuu kuleeyahay dad badan oo ajanabina way ga iibsadaan hadda haba u badnaadeen turkida ma ku tala jirtaan in cunooyin kale aad ku soo jiidataan ama aad usoo bandhigtaan dadka aan soomaalida ahayn
ha waxaan wadnaa barnaamij ah inaan hadda sida hadda oodkac oo kale aan usoo gelinay inaan usoo gelino ayaan wadnaa oo recibigiisii wadnaa inaanu bisa hilibgeel oo kale aan sameeyo hilibgeel sandwich oo kale aan sameeyo maxaa la yidhaahdaa hilibka ariga oo sandwich aan sameeyo biisada aan ku sameeyo iyagoo aan wax saliidna lahayn